أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما بعd dersigeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda ugu horeyso oo suurat اlxaj ka mid ah suuraddan suurat اlxaji waa suura makiya waa qur-aankii qabla alhijra soo degay dhowr aayadood marka laga reebo haadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim ilaa laga gaaro qowluhu tacaala wahuduu ila اطayibi min alqowli wahuduu ilaa siraati اlxamiid dhowrka aayadood marka laga reebo inta kale waxaa weeyaan qur-aankii qabla alhijra soo degay waayo nebigu intuunan hijroonin sala allahu calayhi wasalam waxay ka warramaysaa marka suuradda usuusha iimaanka ayay ka warramaysaa nubuwada iyo bachiga aakhirada iyo ayay ka warramaysaa oo qur-aanka makiga sida caadadii sida yacnii ku badan iyo cibaadada in ilaahay subxaanahu watacaala loo khaliso maadaama cidda ilaahnimada iska yeelanaysaa ay tahay ciddii wax leh wax anfici karto wax dhibi karto macaanidaas bay marka suuraddu ay ka warramaysaa wax kamida adaaxida ama hadyiga xoolaha la qalayo ama xaajiga ama muctamirka iyo uu qalayo iyo xajka iyo waxa uu markaa yacni xajka ka dhigan yahay iyo oo to waxa uu ka dhigan yahayna ay tahay towxiid suuradu way ka suuraddu way ka hadlaysaa marka qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum yaa ayuha nnaasu dadow itaquu ka cabsada oo ka dhowrsada rabbakum rabbigiin ina zalzalata asaacati saacadda gilgilashadeeda shay-un shay weeyaan shayga oo cadiimun aada u weynin badan yowma maalin taraw tarawna aada arkaysaan haa saacadda gilgilashadeeda tadhalu inay ka tegayso kul oo iiloobayso kullu murdicatin mid kastaoo wax nuujinayso camaa kii xaggiisa ayay ka tegaysaa ardacad ay nuujinayso watadacu way dhigaysaa kullu daati xamlin tu kastoo uur u saaxiib ah xamlahaa uurkeeda ama waxay xambaarsan tahay bay dhigaysaa wa taraa waad arkaysaa annaasa dadkii sukaaraa inay yihiin kuwa sakhraansan wamaa hum maahan iyagu bisukaaraa kuwa sakhraansan walaakina cadaaballaahi alla cadaabkiisaase shadiidun mid aada u adeyg badan ah marka waxaa lagu bilaabay qiyaamo iyo ku cabsiinta dadka markaa lagu cabsiinayo suuraddan marka iyo suuraddii aan xalay darsigeeda aan soo dhammaynay aakhirka suuraddaas iyo tan calaaqada ka dhexaysa waa iska macruuf oo suuraddaana qiyaamihii baa looga hadlay aakhirkeeda tanna marka waxaa lagu bilaabay qiyaamo iyo shanigeeda marka alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy annaasu dadow itaquu ka cabsada oo ka dhowrsada rabbakum rabbigiin ka cabsada ina zalzalata asaacati saacadda gilgilashadeeda dhaqdhaqaaqeeda iyo gariirkeeda shay-un shay weeyaan shayga oo cadiimun aada u weynin badan waay meeshaa marka ina zalzalata asaacati shay-un cadiim waqtigaa gariirkaas iyo gilgilashada ay imaaneyso waa goormee waqtu zalzala laba tafsiir baa ku jirto bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waa adduunyada aakhirkeeda markay adduunyada gabagaba ay tahay baa buunkaa la yeerinayaa buunkaa markii la yeeriyana saa markaa dadkii markaa gilgilashaa ku dhacayso markaana marka way la wareerayaan arrintaas sidaana marka calqama iyo ayaa ku fasiraya iyo caamir bnu sharaaxiil ashacbi marka iyaga tafsiirkooda waa qabla saaca intaynan qiyaamuhu dhicin gariir baa ka horeynaya kaas ayaana waqtigiisu gariirkan aayaddan ay sheegayso waa waqtigaa tafsiir labaad waxa uu leeyahay waaba yowmulqiyaamaha dhexdiisaba waay marka dadka qiyaamaha la keeno ayaa gilgilashadu ay dhacaysaa oo dadku markaa yacni ay aada u wareerayaan weliba gaar ahaan xadiid nabiga sala allahu alayh waali wasalam ka soo arooray ayaa alimaam abu jacfar atabari uu sheegay soona wariyey oo marka qiyaamaha la tago ayaa ilaahay uu u dhawaaqayaa nebiyullaahi aadam markaaba wuxuu dhahayaa akhrij bactha annaari min duriyatik dadka naarta loo bixinaayo oo duriyadaada ka mida bixi oo saar oo bixi markaasu wuxuu dhahayaa min kam yacnii imisaan ka bixiyaa ama waa imisa iyagu markaabu alla wuxuu leeyahay min kulli alfin kun kastaa tisca mi-atin wa tiscatan wa tisciina sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal bixi kunkii qof sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal bixi naarta u bixi xaggeeda ila annaar markaas waayo dadka marka ay gariirayaan oo ay wareerayaan aayadduna ay ka hadlayso nabiguna sala allahu alayh waali wasalam xadiidkaa marku sheegay ayuu aayaddan akhriyey yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim aayaddan u akhriyey binaan calaa dalika marka alimaam abu jacfar wuxuu leeyahay maadaama xadiidkan saxiix uu yahay aayadda kan baa lagu fasirayaa marka zalzaladani waxay dhacaysaa qiyaamaha dhexdeeda waa markii banka layskugu tago qiyaamo oo adduunyo lasoo laabo oo adduunyadii xagga la mariyo ayay dhacaysaa dayib marka laakiin haddaad u fiirsato qowlka hore aayadda labaad baa xoojinaysa isagana yowma tarawnahaa tadhalu kullu murdicatin cama ardacat wa tadacu kullu daati xamlin xamlahaa aakhiro uur laguma yeesho dadka aakhiro imaanayaan haween uur lena imaan mayso mid wa waxna laguma nuujiyo binaan calaa dalika marka waa inta adduunyada la joogo waayo marka ayaa wareerkaanu uu dhacayaa ee xadiidkan iyo tafsiirkaasna ma isdiidayaanoo xadiidka macnihiisu waxay tahay markii nebigu uu mowqifkaa adag ka sheekeeyey ayuu aayaddii akhriyey marka aayaddu saasay kusoo degtay lama dhihine shayga shay baa lagu xasuustaa ee marka kunkii qof sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naar loo dirayana shay adag waay marka aayaddu meel bay iska leedahay iyo dhacdadaas ee nebigu sala allahu alayh waali wasalam isagu ma dhihin aayadda macnihi yacni sababu nusuulkeeda iyo sidan bay ka warrameen ma uunan dhihin waana dhici jirtay nebigu inuu hal aayad dhowr mowqif wax ugu soo qaato tusaale ama uu markaa yacni akriyo dayib marka aduu labada tafsiir marka waa laba tafsiir u dhowdhow markaana gilgilasho waa dhacaysaa markanna waa dhacaysaa asxaabtu marka markay yaabeen arrintaa ay ka cabsadeen ayaa nebigu uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ya-juuj iyo ma-juuj baa idinka tiro badan ya-juuj iyo ma-juujna waa min duriyati aadam bay ka mid yihiin marka kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ha laga saaro marka la yidhaah intooda badanba waa ya-juuj iyo ma-juuj weeyaan marka idinku waxaad ka noqonaysaan buu yidhi dibi madow oo tin cad ay ku taallo ayaad ka noqonaysaan marka iyaga loo fiiriyay niyaddii baa u dhisantay markaas oo yacnii raja gashay awal markay yacnii aada u baqeen oo ay ku dhawaadeen inay markaa yacni cabsidu ay aada ugaga fara badatay marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoyannaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka cabsada ina zalzalata saacati saacadda gilgilashadeeda dhaqdhaqaaqeeda iyo gariirkeeda shay un shay weeyaan shayga oo cadiimun weynin badan marka waa shay marka la leeyahy maadaama hadda weli ma dhicin ma weli hadda qiyaamihii lama tegin shay maxaa loo dhahay marka waxaa loo dhahayaa lita litaxaquqi wuquucihi qiyaama inuu dhacayo maadaama yaqiin loo hubo ayaa waxaa laga dhigayba wax jiraba hadda taagan yani inay haddaba jirtaa laga dhigay inay jirtana dan jannadii iyo naartii haddaba waa jiraan iyaguna marka aakhiro iyo ayaa marka la aadayaa ayb yowma tarawnahaa tadhalu kullu murdicatin camaa ardacad yowma maalin tarawna aada arkaysaan haa zalzalada tadhalu way ka te way ka tegaysaa iyo waa halmaamaysaa kullu murdicatin marka yowmada waxaa lagu tacallujinayaa tadhaluda dambe marka macnuhuna wuxuu noqonayaa yowma maalin tarawna aada arkaysaan haa saacadda gilgilashadeeda tadhalu way hilmaamaysaa kullu murdicatin mid kasta oo markaa wax nuujinayso oo ficilkaa nuujinta ku jirto camaa kii ayaa yacni ay hilmaamaysaa ardacat ay nuujinaysay ayb tadhalu marka macnaheedu dahala wadahila labada facala iyo facila waa ku timaadaa ee laakiin mudaariceedu tadhalu bis bay ku imaanay ayb markaana macnuhuna duhuulku waxaa la yidhaahdaa tarku shay-i shay in laga tago oo qofka idaa taraka shay-a shay markuu ka tago wa tanaasaahu ou is-ilowsiiyo camdan kas isku ilowsiiyo ow shaqalahu canhu shuqlun ama waxbaa ka mashquulinayo markaasuu shaygii muhiimka ahaa buu ka tegayaa marka maalinkaa haween nuujinayso ayaa ilmihii ay nuujinaysay iska iloobayso arrin yar kuma iloobayso yowma maalin tarawna aada arkaysaan haa zalzaladii saacadda gariirkeeda tadhalu way iloobaysaa kullu murdicatin mid kastoo wax nuujinayso murdica hadda marka wasfi looma jeedo ismu faacil ahaan hadda wasfi ahaan looma jeedo ee ficilkii baa loo jeedaa lianna owsaaftu ta lama geliyo haddii waxaasi tilmaantaa ragga iyo haweenku haddii aynan wadaagin ta lama geliyo oo mathalan waxaa la dhahayaa imra'atun xaa-id xaa-idatun ma la dhahayo leanna ninka xayd maba ku dhacaba ta'daani yaa looga soocaa marka imra'atun xaa-id imra'atun xaamil ayaa l xaamilatun ma la dhahayo leanna maxaa yeelay ninku isaga uur mabay qaadaban marka wasfigu haddii nin iyo naag aynan wadaagin oo haween uu ku gaaryahay ta'daasi waa layska dhaafaa hadda nuujintu haween keliya wax nuujiyaan nin waxba ma nuujiyo marka meeshani marka wasfi marka laga rabo murdic unbaa la dhahaya ta lama gelinayo marka laakiin ta'da hadda halkan la keenay macno weyn bay ku fadhisaa macnaha hadda looma jeedo tilmaan lagama hadlayo naag wax nuujiso sha'nigeeda maaha in laga hadlaye waxaa laga hadlayaa ficilkii waa midda hadda wax nuujinayso markaas ay saacadda dhacaysay cunugii naaskii afka uu ugu jiraa markaasay ficilkii samaynaysaa ficilkaa loo jeedaa marka xaaladaas ay marka ficilka ku jirtay iloobaysaa ooy ilmihii iska tuuraysaa iyo ka tegaysaa ayb tadhalu marka ay ka tegayso kullu murdica kullu murdicatin mid kastoo wax nuujinaysa markaas camaa kii xaggiisa ardacad ay nuujinaysay maadani masderiyana waa laga dhigi karaa waxana waa laga dhigi karaa mawsuula haddaad mawsuula ka dhigto waasaan hadda u laqbaynay masderiye haddaad ka dhigtana camaa ardacad can irdaacihaa nuujinteedii bay ka tegaysaa oy iloobaysaa wa tadacu way dhigaysaayo waa soo tuuraysaa kullu daati xamlin mid walba uur u saaxiib ah xamlahaa uurkeeda ayay tuuraysaa oo way soo dhicinaysaa wa taraa waad arkaysaa annaasa dadkii baad arkaysaa sukaaraa inay yihiin kuwa sakhraansan sukaaraa xarafkan marka sukaaraana waa la aqriyay sakraana waa la aqriyay oo waxay aqriyeen qara'a alakhawaani alakhawaani marka la yidhaha waa xamze iyo kisaa-i waxay aqriyeen wa tara annaasa sakraa wamaa hum bisakraa markaana siiba weyi wuxuu yidhi jacaluu mithla mardaa mardaa bay marka ilxaaq ay ugu sameeyeen oy haleeshiiyeen oo marka mardaa iyo sakraaba isku wasni iska noqonayo siyaal kalena waa la yidhaahdaa oo sakira sakirun marka la yidhaha oo facilun laga keeno wasfiga jamciisu marka wuxuu noqon karaa marka sakraa ayb kazaminun waa nin marka naafa ah dad badan oo naafa ah see udhahaysaa zamnaa ayaa leedahay saasoo kale sakraadana marka loo keena ayb labada qira'a marka macnuhu laakiin waa isku mid wataraa waad arkaysaa annaasa dadkii baad arkaysaa sukaaraa inay yihiin kuwa sakhraansan sukaaraa marka waa jamcu sakraan fucalaa baa lagu jamcina wamaa hum ma ahan iyaguna bisukaaraa kuwa sakhraansan ma aha oo intay gee wax cabeen khamri ama wax miirkooda bedelo maynan cabine shiddada iyaa ka tan badatay walaakina cadaab allaahi ilaahay cadaabkiisa se shadiidun mid aad u adayg badan weeyaan ujeedka marka qiyaamo sidaa loogu weyneynayo maxay tahay lita'ahubi lahaa hadda in loo diyaargaroobaa la rabaa wardadow cabsada maalinkaasaa idinka dambayso u diyaargarooba waayo maalinkaa isu diyaariya haddaad ka mashquushaan maalintaas ogow un waxaad la tegaysaan meeshaasi wax la-aan ee meeshaasina hadda dirham iyo dinaar iyo siyaabo kale iyo meel looga laysaga furdaamin kara ma aha marka camal saalixa iyo tawfiiq ilaahay unbaad isaga furdaamin kartaan marka tawfiiqdii iyo camalkii hadda intaad noosh yihiin ku dadaala saas un weeyaan aayadaha macnahooda wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin wayatabicu kula shayطaanin mariid wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah yujaadilu doodayo fi llaahi fii shani llaahi ilaahay shanigiisa ku doodayo bigayri cilmin cilmi la-aan xaal uu ku dheehan yahay ama bigayri cilmin cilmi la-aan ku doodayo ayaa dadkii ka mid ah wayatabicu raacayo kula shaydaanin shaydaan dhammaantiis raacayo shaydaanka oo mariidin madax adag oo fasaad badan kutiba waa la qoray calayhi cala shaydaani shaydaan korkiisa waxaa lagu qoray annahu isaga man axadkii tawallaa ka weli dhigto hu shaydaan qofkii ka weli dhigto fa annahu isaga yudilu waa dhuminayaa hu qofkaa ka weliga dhigtay buu dhuminayaa wayahdiihi wuxuu ku hanuuninayaa ou tusayaa ilaa cadaabi saciiri saciir cadaabkeeda intii ka ah cadaab shidmayo hurayo unbuu ku hanuuninayaa uu gaarsiinayaa laba tilmaanba halkan alla wuxuu ga hadlayaa qolo iyagu markaa ilaahay waxa isaga ku saabsan shaniga alle ayay ka doodayaan qudradii alley ka doodayaan awoodda rabbi bacdiga iyo soo nooleynta uu ilaahay dadka soo nooleynayay ka doodayaan tilmaamaha ilaahay leeyahay bay ka doodayaan wax cilmi ana ku doodi maayaan ayb marka alla wuxuu leeyahay wa min annaasi dadkii man ayaa ka mida kuwo yujaadilu doodayaan oo murmayaan fillaahi ilaahay shanigiisii bay ku murmayaan oo shaniga alley marka dood ka qabaanoo ilaahay cid waxay leeyihiin ilaahay cidna ma soo nooleynayo markay dadka dhintaan kadib oo daraba lanaa mathalan wanasiya khalqahu qaala man yuxyi lcidaama wahiya ramiim laf baaba-day buu intuu soo qaato sidaa u burburiyo ayuu leeyahay laftan baaba-day yaa soo nooleynayo waxaas miyaa nalaga dhaadhicinayaa annaga waxaas waa iska khuraafaad ayuu ku hayaa qudradii alle iyo shanigii alluu muran ka qabaa oo markaa yacni uu ku doodayaa cilmi miyuu ku doodayaa maya bigayri cilmin cilmi la-aan kuwa doodayaa dadkii ka mid ah innamaa yaquuluhu wuxuu ka dhahayaa sidaa isagu marka uu doodayo sidaa un wuxuu u leeyahay shaydaan baa markaa uu kasoo qaatay biiqraa-in min ashaydaani iyo wa daacatihi shaydaan adeecitaankiisa unbuu sidaa u leeyahay nacam maantana hadda ilxaadka iyo malaaxidadaba aayaddan marka dadka ugu horeeya soo gelayo ka mid ah kuwa aan rabbi waxba u ogoleynba ayb abu xayaan walidalika abu xayaan alandalusi waxa uu yidhi wal-aayatu caamatun aayadda waa caam inkastay kusoo degtay annadru bnu lxaarith oo nin muran badan ahaa oo ilaahay waxba ma soo nooleyn kara dadku markay dhintaan kadib lama soo nooleynaya buu dhahayay laakiin aayaddu waa caam buu yidhi fi kulli man tacaaطaa qof kastoo isa siiyo aljidaala dood fi ma yajuusu cala allahi waxa ilaahay ku bannaan wamaa laa yajuusu iyo waxaan alla ku bannaanaynoo naqsi iyo nuqsaan ah min asifaati oo tilmaamaha iyo walafcaali ilaahay afcaashiisa ka mida qofka ka hadlayo ka doodayo dhan aayadda waa soo gelayaa walaa yarjicu ilaa cilmin oo aan cilmi u noqonaynin walaa burhaanin walaa nasafatin qof marka cilmi uma laabanayo xujo u laaban maayo garsoor ma ogola oo warkaalay arrinteenii aan fiirinna ma ogola waa iska hadlaya maalinba marka nadariya kusoo dhacayso nadariyadaas iyo tiorigaas buu marka un ku sheekeynaya dadkii marka waxaa ka mida man baa ka mida yujaadilu doodaya fillaahi ilaahi shanigiisa bigayri cilmin cilmi la-aan ku doodaya wayatabicu raacayo kula shaydaanin shaydaan dhammaantii raacayo shaydaan kasta oo mariidin madax adag oo fasaad u dhardhigtay kutiba calayhi kutiba waxaa la qoray calayhi cala shaydaani shaydaankaa loo celina shaydaankaa dushiisa waxaa lagu qoray annahu ana alxaala wa sha'na yani sha'nigu inuu yahay man qofkii tawallaa ka weli dhigto hu shaydaankaa qofkii ka weli dhigto fa annahu shaydaan yudilu waa dhuminayaa hu qofkaas buu dhuminayaa wayahdiihi waa tusayaa oo waa ku hanuuninayaa ilaa cadaabi saciiri saciiro cadaabkeeda ayuu ku hanuuninayaa marka hidaayada carabta waxay u isticmaal waxay u isticmaashaa wuxuu ku hogaaminayaa weyna marka shaydaan haddii aad ku xirato wuxuu kugu hogaaminayaa naar ayb yaa ayuha annaasu in kuntum fii raybin min albacthi fa inaa khalaqnaakum min turaab dooddu marka ilaahay waxbuu soo nooleynaa ma soo nooleynayay ka socotay hadda marka ilaahay wuxuuna tusayaa inuu wax nooleynayo laba dhinacba waana aayaddani waa nalooga tusaa dhinaca koowaad waxa ay tahay innaga sidii nalaga abuuray waa naloo sheegaa ee rabbigii kaa abuuray caro aabbaha ka abuuray adigana biyahaas aada arkayso ee marada markay kaa gaaraan aada dhaqayso biyahaas iyo waxaad isku fiirisaa bani aadan soconaya bal isku fiiri intay isu jiraanna allihii marka idinka abuuray biyahaas miyaan idin soo celi karin tusaalaha labaadna waxay tahay dhulkii baan arkaynaa abaar ah oo eber ah inta qallalay baaba-ay dadkii say lugaha ugu soconaayeen dhir oo dhan ay ka baaba-day roob baa ilaahay keenayaa dhulkii waa noolaanayaa waa cagaaranayaa waa la carafsanayaa wax la cunaa kasoo baxayo allihii dhulkaa dhintay sidaa u qurxiyey oo nooleeyey miyounan bani aadamkii soo saari karin waa uu soo saari karaa waa laba xujo aada u waaweyn marka marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy annaasu dadow in kuntum haddii aada aha aada tihiin fii raybin shaki dhexdii haddaad ku sugan tihiin min albacthi soo bixinta xaggeeda aada kaga sugan tihiin fa innaa anagu khalaqnaakum waanu idin abuurnay aabihin aadam baan abuurnay min turaabin ciid ayaanu ka abu ayaanu idinka abuurnay huma markaa dabadeed idinkii min nudfatin ayaanu idinka abuurnay mani huma markaa dabadeed min calaqatin dhiig xinjir ah baanu idinka abuurnon ka yeelnay manidii huma markaa dabadeed min mudqatin cad hilib ah yacnii xaggii ayaanu idinka samaynay oon idin idinka yeelnay cadkaa oo mukhallaqatin musawaratin la suureeyey oo abuurista loo dhammaystiray iyo wagayri mukhallaqatin ku aan la dhammaystirin oo aan la suuraynin oo isaga marka dhicis iyo wax lamida noqdee soo ba soo baxay sidaa marka maxaan u yeelnayna linubayina inaan caddayno lakum idinka aan idiin caddayno maxaa la idiin caddaynaa mafcuulku waa iska xadfan yahay ana albactha xaqun bachiga iyo isa soo bixintu inay dhab tahay inaan idiin caddayno ayaanu sidaa u yeelnay wanuqiru waan sugaynaa fil arxaami ilmagaleennada dhexdooda waxaanu ku sugaynaa maa ayaan ku sugaynaa wixii nashaa-u aan doonayno ayaanu ku sugaynaa ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay ilaa waqti intii ka ah waqtigaana ama sagaal bilood waayo sida qaalibka ah ee mararka qaarna waa kasoo hormarayaayo lix bilood iyo toddoba bilood iyo sideed bay ku dhalanayaan mararka qaarna sagaalkiibay wax dhaafsiisanayaan uma markaa dabadeed nukhrijukum waa idin soo bixinaynaa idinka tiflan xaal aad tihiin caruur idinkoo caruur ah waxba aan qabsan karin uma markaa dabadeed litabluquu inaad gaartaan ayaanu sidaa marka aan u yeelaynaa waa idin barbaarinaynaa litabluquu inaad gaartaan ashuddakum xoogowgiina inaad markaa yacnii xoog yeelataano ilaa afartan meelaha aada gaartaan wa minkum idinkii man baa idinka mid ah yutawafaa la oofsanayo min qabli ashuddihi xooggiisa ka hor baa la oofsanayaa wa minkum idinkii man baa idinka mida yuraddu la celinayo ilaa ardali lcumuri cumrikiisa xun loo celinayo oo liito likay laa yaclama si uunan u ogaanin min bacdi cilmin ogaal ka gadaale shay-an waxba uunan u ogaanin markuu wax soo maamuli jirayoo wax soo ogaa kadib inta cumrigii ka bato oo uu markaa yacni duqoobo cudtush intou noqdo wixii uu ogaa dhanba ay ka baaba-aanoo qof ilmo oo kale uu noqdo ayb wa taraa waad arkaysaa al arda dhulkii baad arkaysaa haamidatan xaal ay tahay midii qalalan oo yaabis ah fa idaa haddii anzalnaa aan dejinno calayhaa dhulkii korkiisa almaa-a biyaha aan ku dejinno ihtazad way dhaqdhaqaaqaysaa warabad way bararaysaa oo waa siyaadaysaa yacnii maxay ku dhaqdhaqaaqaysaa dhir maxay ardadii ku bararaysaa dhir inay kasoo baxdo wa ambatat waxay dhalinaysaa min way dhalinaysaa min kulli zawjin nooc kastaa xaggiisa ayay wax ka dhalinaysaa kaa oo noocaas oo bahiijin aada u qurux badan oo indhaha ay aada u jeclaysanayaan arkitaankiisa ayb daalika kaagaasi xaasilun mid xasilaya waay muxuu ku xasilayaa biana allaha alleh huwa isagu alxaqu allaha dhabtaa inuu yahay wa annahu isagu alle yuxyii inuu nooleynayo almowtaa kuwa dhintay wa annahu isagu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis qadiirun midkii awooda inuu yahay waayo waxaasoo dhan marka waxay ku dhaceen inuu ilaahay tilmaamaha uu leeyahay wa ana saacata saacaddana aatiyatun tu imaanaysa inay tahay laa rayba wax shakiya fiihaa dhexdeeda ma ahaanin wa ana allaha alleh yabcathu inuu soo bixinayo man duul fi lqubuuri qubuuraha dhexdooda ku sugan ayb marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy annaasu dadow in kuntum haddii aad tihiin fii raybin shaki dhexdii kuwii ku sugan min albacthi isasoonoo isa soo bixinta uga sugan fa inaa anagu khalaqnaakum waanu idin abuurnay min turaabin baan idinka abuurnay uma markaa dabadeed min nudfatin ayaan idinka sameynay mani nudfadii marka waa mani uma markaa dabadeed min calaqatin ayaanu idinka ahaysiinay xinjir calaqada marka waa dhiigga markuu guntanmo uma markaa dabadeed min mudqatin hilib cad yaroo hilib ah cadkaa hilibka oo mukhallaqatin la suureeyey iyo wagayri mukhallaqatin tu aan la suureynin intaba marka marka riximku ay wax galaan mani waayo afartan maalmood kadib haddana waa cad wuxuu noqonayaa xinjir afartanka kale saddexaad mudqa ayuu noqonayaa oo waxaa weeyaan mudqadu marka waa hilib cad hilib ayuu noqonayaa mudqadii marka labay u kala baxaysaa mid la suureynayo muuqaal iyo suuro bani aadam baa loo sameynaya iyo mid aan la suureyneynin oo sidaas uun kusoo dhacayaan marka tafaasiir badan baa ku jirta laakiin waxaa ugu xoog badan mukhallaqatin waa midii suuradeeda la dhammaystiray wagayri mukhallaqatinna waa midda aan la dhammaystirin oo markaa siqdiga iyo dhiciska iska noqonayso meeshaanna marka waa meesha ay wax ka xirmayaan oo axkaam fara badan ay ka dhalanaysa meeshaan oo haweentii maalan waa la furay cidday ku jirtaa uur baa lagu furay uurkii marka way dhicisay waxaan ay soo tuurtay hadday mani tahay wax ciddaa lagu tirin maayo taas hadday tahay dhiig yarna wax kasoo qaad ma laha haddii laakiin ay tahay mudqa cad hiliba waaye waa la kala qaadaa suuro inay leedahay inaynan suuraysnayn haddii hilibku suuro uu leeyahay oo la suureeyey suuradu labay noqonee mid daahiroo muuqato iyo mid aan muuqanin dadka ahlu ikhtisaaska laakiin ay fahmi karaan culimadii hore marka waxay dhihi jireen dadka haweenka wax umuliyo iyo ayaa la su-aalayaa wixii iyagu marka ay u arkaan suura khafiya inay ku jirto yacni muuqaal qarsoon oo kale hadday ka arkaan haweentaasi ciddadeeda waa dhammaatay oo waxaa laga dhigayaa wadculxamli uurkii inay dhigtay oo kale laga soo qaadaa madhabta shaaficiyadu sidaas ayb marka min mudqatin mukhallaqatin iyo wagayri mukhallaqatin bay ku xiran tahay marka nacam haddii marka la suureeyey suurada lagu dhamaystiray cunugiisaa uu kusoo baxo isagoo suuradii iyo wixii ay daahir tahay ama ay qarsoon tahay laakiin dadka yaqaano ay yidhaahdaan meeshaan suura ka muuqato haweentaasi marka ciddadeedii waa dhammaatay wixii kale axkaam kalena saas oo kale way laazimaysaa naam sidaa marka maxaan u yeelnay allah wuxuu leeyahay linubayina inaan caddayno lakum idinka idiin caddayna mafcuulkii waa la gooyey ee sababta loo gooyey maxay tahay sideeda waxa la jaraayo waa wax la fahmi karo mafcuulka halkan laga jaray meeshaa laga fahmaa leanna mas'alada laga hadlaayo waa isa soo nooleyn waxaa la idiin caddaynayaa waa maxay oon alla uu leeyahay waa la idiin inaan idiin caddaynaan sidaa u yeelnay bachiga iyo isa soo nooleynta aan soo nooleynayno khalqigu inaan idiin caddaynaan rabno ana albactha xaqun ayaa lasoo qadaraa ama waxaa la dhahayaa linubayina lakum inaan idiin caddayno idinka qudratanaa awooddeenna calaa maa nashaau wax allaala waxaan doonno inaan awoodi karno ayaan idiin caddaynaynaa oon idin tusaynaa ayb wa nuqiru waan sugaynaa fil arxaami ilmagaleennada waxaanu ku sugaynaa maa ayaan ku sugaynaa wixii nashaa-u aan doonayni waxaan doonaynaanu ilmagaleenkii marka ku celinaynaa oon ku sugaynaa waa haynayaa marka ka bixi maayaan ilaa ajelin waqti intii kaa waqtiga oo musaman la magacaabay waqtigaa marka musamankaa mufasiriintu waxay yidhahdaan waa sagaalka bilood qaar waa lix bilood leanna inta ugu yar oo aqalulxamli waa lix bil haalibkuna waa sagaal mararka qaarna waxbay iskaga darsanaysaa sagaal bilood iyo laba usbuuc saddex usbuuc iyo usbuuc ilaahay unbaa garanaya intay ku darsanaysaa akharu lxamlina wuxuu gaari karaa inta ugu badan afar afar sano ayuu gaari karaa inta ugu badan baa la yidhi waana sida alimaamu shaafici uu yiri iyagu fuqahada waa istiqraa' bay sameeyeen waxay ku dhiseen wixii ugu cajiib badnaa oo ay arkeen inta naag ay ilmo siday afar sanay noqotay afartii sanay marka akhar uga dhigeen waana dhacdaa sidaasna uma marka dabadeed nukhrijukum waa idinsoo bixinaynaa iflan xaal aatiini ilma yar marka iflan waa masder marka masderun wa masderun munakarun xaalan yaqac waay ee dadku waa badan yihiin ma ayagaa hal cunug ah masderka lama tacadudiyaba masderku wuxuu laasimsadaa tadkiir iyo wuxuu laasimsadaa ifraad labadaasuu laasimsadaa marka iflan atfaalan xaal aad tihiin un waayo macnaha caruur idinko ah ayuu alla idinsoo bixinayaa de markaas caruurta qofka uu yahay haddaad u fiirsato sida ilmaha yaryar u koraan waxaad ka fahmaysaa qudro ilaahay baa kaaga soo baxayso qudrada rabbi cunugan waa iska dhalanayaa meesha uu kasoo baxayo waa meel ciriiri badan wey ayuu kasoo baxayaa haddana si ilaahay ugu talagalay unbuu furdug usoo dhahayaa oo usoo baxayaa haddana markuu soo baxo hooyadiis naxariis baa qalbiga loo geliyey waa nuujinaysaa tartiib tartiib ba usoo barbaarayaa hal mar cuntada waaweyn ma cuni karo hal mar hadalkii ka imaan maayo tartiib tartiib maalin walbaa ilmaha waxbaa kusoo kordhaya dadka cilmu nafsiga yaqaano ama ilmaha qaabka ay numuwiga iyo waxyaabahaas dadka barto aad bay u fahamsan yihiin waxay ku leeyihiin marka waqti kastaa ilmaha waxbaa usoo kordhaya shay kastaana waqtiga ou imaanayaa xikmaddu ay ku jirtaa cunuga marka la dhalaba hilib in la siiyo xikmad ma ku jirta inuu hilib cuni karo xikmad ma ku jirto xikmaddu waxay ku jirtaa inuu caanaha markaas uu cabo tartiib tartiib ilkaha mar bay usoo baxayaan waqti walbaa wax unbay ayuu leeyahay naam waxaasoo dhan marka ilaahay waa hanuunin ou dadka tusay ilaahay subxaanahu watacaala qaabkii ay u noolaa lahaayeen rabbuna aladii acdaa kula shayin khalqahu uma hadaa baan soo marnay uma markaa dabadeed litabluguu umadaan marka laba wej bay leedahay in la yidhaha uma markaa dabadeed nucammirukum dhulkaan idin camirsiinaynaa cumri baan idin siinaynaa litabluquu saaad u gaartaan ashuddakum xoogowgiina marka litabluquudan waxay ku tacalluqay caamil muqadar ah oo uma nucammirukum ah ayb waxaa kaloo la dhihi karaa humadu inay muqxamo tahay xuruuftan cadafkana mararka qaar zaa-ida waa iska noqdaano macnuhu marka wuxuu noqonayaa uma markaa dabadeed nukhrijukum waa idinsoo bixinaynaa iflan xaal aada ilma tihiin litabluquu saaad u gaartaan oo kale markaas waxaanu idinsoo bixinaynaa idinkoo ilmaah inaad xooggiinii gaartaan oo tartiib u kortaan marka umada labadaa tawjiih bay leedahay uma markaa dabadeed nucamirukum waan idin cumri siinaynaa litabluquu saaad u gaartaan ashuddakum xooggiina xoogguna waa maxay afartanka meelahaasu ku dhammaanaan wixii ka dambeeya marka qofku waa degaa haddana ayb wa minkum idinkii man baa idinka mida yutawafaa kuwa la oofsanayaba intaynanba afartan gaarin ama haddaad doonto waxaad tiraa qaangaar baa laga wadaa kuwa aan qaan gaarayninoo ka hor dhimanayaa idinka mid ah wa minkum idinkii man baa idinka mida yuraddu kuwa xooggoodii inta dhaafaan yacni waxaa idinka mid a kuwa loo celinayo ilaa ardali lcumuri cumrikiisa xun ayaa loo celinayaayo boqol sano iyo sagaashan iyo inuu sii dhaafo ayb likay laa yaclama si uunan u ogaanin ounan u garanin min bacdi cilmin ogaanshiyo kadib shay-an waxba uusan u garanin markuu wax soo maamulay oo wax soo ogaaday oo ilmo soo korsaday oo adduunyo kasoo shaqaystay oo wax soo maamulay markii dambe waxuu tegayaa cumrigu markuu ka bato kharif inuu noqdo markuu kharif noqdana wax uu kala garanayo male nacam ilmihiisii baanu garanaynin kii meel aado iyo mid kale meeqa ilmaad dhashay haddii la yidhaha ma yaqaano kan meeq maxaa la yidhaha ma garanaayo waqti la jooga ma oga qof un wuxuu iska noqonayaa waxba aan kala garanayn taa lafteeda marka xikmadaa ku sugan walidalika nabiga sala allahu alayh waali wasalam waa ka duceysan jiray cumri inuu gaaro marka waa wuxuu dhihi jiray wa acuudu bika min an uradda ilaa ardali lcumur ilaahu waxaan kaa magan gelayaa in la ii celiyo cumrikiisa xun oo markaa yacni waa lagu dhibsanayaa adiga ceebtaadii baa iska soo baxayso mararka qaar yacni wax badan baa adigii adduunkiina kuu dhadhami maayo wax macnaha uu kuu markaa kuu leeyahay male dhib unbaa marka adduunka uu iska noqonayaa wa taraa waad taas marka waa tusaale wa taraa waad arkaysaa qofkan lala hadlayo al arda dhulkii baad arkaysaa haamidatan xaalay tahay midii qalalan hamadat اlardu yabisat waayo wadarasad dhulku markuu baaba-o faidaa haddii anzalnaa aan dejino calayhaa dhulkii korkeeda korkiisa almaa-a biyo haddaanu kusoo dejino ihtazad way dhaqdhaqaaqaysaa warabad way bararaysaa ihtazad binnabaat dhir bay la dhaqdhaqaaqaysaa waa qurux badnaanayaa wa ambatad way soo dhalinaysaa min kulli zawjin mid ka nooc kasto oo dhir iyo wax la cuno ah bay soo la daaqo ayay soo dhalinaysaa ka oo bahiijin aada u qurux badanoo qofka fiirinaya oo aada u jeclaysanayo marka dhulkii shalay qalalnaa ilaahay unbaa cagaar ka dhigan bani aadamku dhulka qof hadda dhihi kara male roobka anaa keeno anaa roobkii farsameeyo qof dhahaya male marka roobkan ilaahay baa keenay dhulkii buu ku da-ayaa mirtaan dhulka la gelinayana ama cawskan dhulka kasoo dhalanayana wax bani aadamku uu ku leeyahay howl ama shaqo badan oo aan ka ahayn hadduu u bato inuu dhulka ku duugo bes inay jeexanto laftan laf baa intay dilaacdo ayaa waxaa kasoo dhalanaa marka cagaar cagaarkiibaa intuu baxo baxo baxo geed weyn buu noqonaya oo ama cambe ah ama yacni liin ah buu noqonaya kaasoo dhan marka ilaahay qudradii un weeyaan dalika kaagaasi xaasilun mid xasilaya waay arrintaa waxaa la sheegay waa dhacayaan maxay ku dhacayaan ay ku xasilayaan biana allaha alle bisababi ana allaha alle huwa isagu alxaqu inuu yahay ayay waxaa ku dhaca ku xasilayaan allaha dhabta ah qudradiisu ay dhabta tahay yacni baa ayuu ku xasilayaa kaasi waanahu isagu alleh yuxyii wuxuu noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay waanahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun mid kara inuu yahay oo awoodo waana saacata wa ana saacata saacaddu aatiyatun tu imaanaysa inay tahay ayb laa rayba wax shakiya fiiha dhexdeeda ma aha nin kuma sugna waana allaha alle yabcahu wou soo bixinayaa man buu soo bixinayaa fi lqubuuri qubuuraha dhexdooda ku sugan wmin annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir dadkii marka doodoodii weli waa iska waa doodayaan marka alla wuxuu leeyahay wamin annaasi dadkii man baa ka mida yujaadilu doodayo fi llaahi ilaahay qudradiisa iyo shanigiisa iyo tilmaamihiisa ku doodayo bigayri cilmin cilmi la-aanna ku doodayo walaa hudan hanuun la-aan walaa kitaabin kitaab la-aan kitaabka oo muniirin wax iftiiminaya la-aantiis marka dooddu haddaynan ku dhisnayn kitaab cilmi aynan ku dhisnayn oo ay iska tahay uun iska jaajaalayn iyo madax adeyg iyo mucaanada hadday iskaga dhisan tahay wax macnaa ma leh qofkeeduna qof xikmad leh ama caqli leh ma lagu tirinayo marka alla wuxuu leeyay wamin annaasi dadkii man baa ka mida yujaadilu doodayo fillaahi ilaahay sha'nigiisa ayuu ka doodayaa bigayri cilmin cilmi la-aan markaad ilaahay ka warramaysaa waa inaad cilmi ku warramto cilmiga xaggee ka imaana marka wax cilmiga ilaahay lagu aqoonsan karo xagee laga keenayaana kitaabka ilaahay qur-aanka iyo sunnada nebiga sal lla l slam haabitada ee saxiixada ah leanna ilaahay innaga ma arki karno uma jeedno maadaama aanan u jeedin waa inaan helnaa marka khabar lagu kalsoonaan karo oo rabbi noo tilmaamo oon ku garanno khabarkaasna muxuu ka dhigay qur-aanka qur-aanka xagga allou ka yimid waana run sunnadiina ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun wasalaamu cala almursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ilaahay waxa ay dadka ku sifaynayaan waa ka hufan yahay wasalaamun cala almursaliin rususha la dirayna ayagu nabadgelya korkooda ahaatayo waxa ay ilaahay ka sheegaan waa wax run ah markaa dadka ilaahay bay tilmaamayaan dadkaa ilaahay tilmaamaya waxa ay ilaahay ku sheegayaan ilaahay waa iska hufay subxaana rabbika rabi اlcizati camaa yasifuun ayaa dadkao dhan waxa ay ilaahay ku tilmaamayaan alla waa ka hufan yahay yaa la nabadgeliyey oo warkiisa la yidhi ilaahay kama hufna waana sidaas uu ku sifaysan yahay rususha wasalaamun cala almursaliin iyaga waa la nabadgeliyey sababtu maxay tahay lisalaamati maa qaaluuhu waxay ilaahay ka sheegeen baa run ah ayaga marka markaad leedahay ilaahay magacaasuu leeyahay tilmaantaas buu leeyahay waa inaad marka ilaa qur-aan qur-aanka xaggiisa aad ka keentaa ama xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin dadka maanta way ag mareen in badanoo waxay yidhaahdaan wixii ku saabsan ilaahiyaadka waxa rabbi ku tacalluqo ee sifaad iyo tilmaamo ah ee naqligan iyo waxyigan laguma garan karee caqligaa lagu garan karaa bay leeyihin walidalika cilmu lcaqiida markay ka hadlayaan cilmulkalaamka waxay leeyihin asluhu mustamadun min alcaqli min aladilati alcaqliyati bay ku leeyihin waxaa laga keenay adilada caqliga caqliga yaa waaye marka waa muqadamaad laga soo minguuriyey yuunaankii hore griigii hore iyo falaasifadii hindida iyo wax laysu geegeeyo falsafad yacni falsafad baa ilaahay ku barayso qur-aankiina ilaahay kuma baraayo qof muslima inuu daqiiqad yeelo lama raba ma aha laakiin nasiibu daro dadkii innaga in badan oo yacni kitaabka noo haayey ama diinta aqrinayeybaa iyaga caqiidadii waxaa lagu dhisayaa caqli bay maanta yay ku hayaan oo kutubo badan oo suuqan yaallo oo caqiidaday dadka u toosiyaan la dhahayay waxaas ku yaallaan meesha nimankaa looga yimidna waa idiin sheegaya waxaa looga yimid qaanuun ay degsadeen qaanuunka ay dejiyeen waxay yidhaahdeen caqliga iyo naqliga naqliga waxay ka wadaan qur-aanka iyo sunnada iyo xadiidka caqliga iyo naqliga yaa asala marka hore arrintaasay marka dood ka keeneen waxay yidhaahdeen caqliga asala sababta uu caqliga asalka ku yahayna waxay tahay bay idhaheen caqligu isagaa ku tusay qur-aan inuu yahay kan xadiid inuu yahay kan waxa ku tusay waa caqliga lowlaa haddii caqliga lagaa qaado qur-aan iyo xadiid ma garateen ay dheheen caqligaa marka asala bay dheheen naqligii muxuu noqonaa farac waay dheheen marka waa laan asalkaa ka baxday bay dheheen meeshaa marka hadday sidaa tahay haddana arrin kaley qadareen oo waxay yidhaahdeen caqliga iyo qur-aanka hadduu iska hor yimaado maxaa la sameynaa marka aayaddii qur-aanka arrin arrinay la timid caqligiina arrintii si kale u arkay labadooda yaa la hormarina xadiidka nabiga sala allahu alayh waali wasalama sibuu u yimid caqligiina sibuu keenay ayuhumaa yuqadam kee la hormarinaa qur-aanka xoogaa ka cabsanayaan aada looguma soo degdegi kara markiiba maog tahay waxay yidhaahdeen haddii qur-aan iyo iska hor yimaado adilada caqliga aayadda qur-aankan waxaan u fasiraynaa si caqliga waafaqsan caqliga la taaban maayo isaga ta'wiilaa la yidhaha marka madhabtaasi ta'wiil iyo taxriif yacni naskii baa la bedelayaa si kalaa loo dhigayaa nacam caqligii baa marka tubti caqligaa lagu ridayaa nacam ayb xadiidka aa soo haray xadiidka asaga warkiisa geli mayno waa ka tegaynaa oo waxaan leenahay waxaani run maaha ama waa been ayaa ayaan dhahaynaa waa ka tegaynaa bay dheheen caqliga unbaa markaa la qaadana haddii marka waxay yidhaahdeen aan saa la yeelin ee la yidhaha naqliga aayadda iyo xadiidka ha la hormariya caqliga ha laga tago haddii la yidhaahdo ee waxaa ka dhalanaya asalkii ha laga tago haddii asalka laga tago farciisiina waa meesha waa ka baxaa bay dheheen muqadamadaas marka caqligaa oo falsafadaasay keeneen fakhrudiin arraazi nin la dhihi jiray baana isaga dad ka horreeyeyna inay waa inay yidhaahdeen way dhici kartaa laakiin isagaa bahashaas aada u buunbuuniyay waxaas nacam nihaayatulcuquulka iyo asaasu taqdiiska iyo kutub badan buu waxaa ku dhigay markaabu wuxuu yidhi caqli iyo naqli caqli baa la hormarinaa meeshaasay marka ka baxday intii ka dambeysayna waa rumaysteen qaacidadaas alqaanuun alkuliyu bay u bixiyeen intaa kuma gaabsanin kuwii dambeo qaarkood waxayba gaareen ama ay yidhaahdeen war waxa kan markaa adiladan naqliga qur-aanka iyo sunnada mararka qaar haddii daahirkeeda la rumeeyo kufri baaba imaan karay dheheen waa daamo kale yani meeshana laga galay meel dhow inaynan ahaynaan rabaa inainaa fahamtaan waxaa kale haddana yidhaahdeen xujo iyaga loo keeno war waxaa la yidhi muqadamaadkan falsafadood wadataan waktigii asxaabta ma jirtay aa la yidhi asxaabtu waxay ahaayeen markii markoodii hore qabla alislaam dad iska mushrikiin ah oo ah fidradu yacni isagu marka yani iyaga aan waxna qorin waxna akrinin falsafaad kalena aan la tacaamulinay ahaayeen diintii markay timid nebiga falsafo barta ma dhihin qur-aankanuu ku akriyay waa rumeeyeen meeshaasay diintii ka fahmeen falsafadan aada daldaleysaana gadaalaa laga sameeyey mar haddii taariikhdu qoladii hore aynan aqoonin falsafadan taariikhdiina aan arrintaa ku ognahay iyo habdhaqankooda oo iyaga bal iimaankoodii ka waran marka halkaasna marka qaar ay yidhaahdeen marka iimaankooda waa ansaxa iyo ma ansaxayo iyo isku qabteen iimaankooda adiga miyaa ansixinaya rasuulkaaba ansixiyey waa daamaad marka iyo mashaakil aada u tiro badan oo foolxun oo caqiidada la gelshay waay xujadoodaas marka caqligaa mid kaloo caqli baa lagu jawaabay marka nacam midaan caqligaa lagu jawaabayna waxay tahay caqliga iyo naqliga caqliga asala soomaydna dhihin haa mararka qaar isagoo ah sidaas ah baa laga tegaa oo naqliga la raacayaa nolosha bani aadamka yowmiga ah baana taas laga qaadan karaa oo waxay yidhaahdeen adiga hadda haddii meeli ku xanuunto masalan wadnaha lagaa qabtay caqligaagu wuxuu ku tusayaa inaad horta daawo raadsato dhaqaatiirta markaad saas u fiirisana waxaad raadinaysaa dhakhtar wadno dhakhtar marka cardiologista aad raadinaysaa weliba mid khibrad dheer ulahaad raadinaysaa haddana naasix ah isagii baad isku daynaysaa xaggiisa markaasaad u tegaysaa jirada ku haysay sida lagu hayaad u sheegaysaa isagii marka waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha warniyow shaqada aada hayso jooji shaqadan ka tag ayaan waa inaad nasataa sanad laba sano waa inaad joogtaa adiga caqligaagiina wuxuu keenayaa mararka qaar inaadan shaqada ka joogin oo caqligu wuxuu ku tusayaa war ilmaa kaa dambeeyo xoogaa waxbaad inaad isku beerisa rabtaa waa adigii dayman badan lagugu lahaa shaqo in laga joogaa macquul ma aha baad istusee soo maaha haddii marka aada caqligaaga daba gasho ma dhumaysaa oo jiradaadii ma siyaadaysaayo dhib dhib miyaad ka qaadaysaa mise sida saxdaa waxay tahay inaad inta ka tagta caqligaaga ninkaas kaa aqoon badan inaad aqoontiisa uga dambeyso taladiisa yeesho seed yeelaysaa adiga ee waxaad raacaysaa ninkaa taladiisa caqligaagiina waa iskaga tegaysaa halkaas sano waa iska sabraysaa haddaad marka dee wax fiican lagu qoray waayo ee diintu marka ilaahay iyo rasuulkiisu ma waxay ka nusxi yar yihiin takhtarkaas halka fiildi yaqaani ee ilaahay iyo rasuulna waxay garanayaan adiga maslaxadaadao dhan soo maaha nacam adduun iyo aakhiro annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim baa ilaahay yidhi nacam marka caqligii aada ku garatay inaad qur-aan iyo sunno fiiriso isagu marka wuxuu ku tusayaa keliya meesha wanaaggaaga ku jira caqliga hadhow marka haddii caqligii iyo wanaaggii meeshii aad ka akhrisanaysay ay iska hor yimaadaan meeshii adiga kuu nasiixayn og ayaad raacaysaa waana ilaahay iyo rasuulka noloshaada caadigaana sidaas ku dhisan banaan ayb dee ninkaa khibro badan uu ku yidhaha war caqligan aada ku socotaa sax maahane tijaaradan iyo qaabkan aada u ganacsanaysa niw ka daa sidaan baa kuu ribix badan anaa aqaan dadku maxay advisor u raadsadaanna qofku markuu tijaaraya wax galayo waxaa laga yaabaa inuu qof yacni ganacsi bartay iyo hol inuu iraadaa laga yaabaa talada uu siiyowna ku shaqeeyaa saa adiga aragta ku shaqayn maysid nacam marka diintii miyaa taa marka caqligaana waa looga jawaabay dee diintuna de ilaahay waa ka dhahayo yaa ayuha nnaasu qad jaa-atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur khalaas xoogaa marka inaan ku dheeraada waxaa keenayo unduru waxaan ogahay masaladaa meesha ay ka wareertay iyo dhibka ay nagu hayso nacam waxaa laga yaabaa qofka caamiga waxaa inuu ka dhegala yahay isagu aanu ogeyn laakiin qofka ardaygaa ee wax baranayo marka uu arko dad badan caqaa-idka ay faafinayaan ama ay meelaha ka akrinayaan ama kutubta ay dadka ku xirayaan waa kutub marka caqli ha la hormariyo taagan ayb marka ilaahay subxaanahu watacaala marka wamin annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin waayo marka ninka caqli un iska qabsado oo qur-aanka iyo sunnada ka tago waxba ma haya marka caqligiisuna waa mankuus dadkii waxaa ka mida man baa ka mida yujaadilu doodayo filaahi ilaahay shanigiisa ku doodayo bigayri cilmin ogaan la-aan cilmi la-aan walaa hudan hanuun la-aan walaa kitaabin kitaab la-aan kitaabka oo muniirin wax iftiiminaya la-aantii marka waa inaad kitaab ku doodo haaniya ciطfihi liyudila can sabiili اllahi lahu fi اdunyaa khizyun wanudiiquhu ywma alqiyaamati cadaab alxariiq waa doodayaa haaniya ciطfihi dhinaciisa xaal uu yahay midkii laabayo liyudila si uu u dhumiyo annaasa dadka can sabiilillahi ilaahay jidkiisa uu uga dhumiyo lahu waxaa u sugnaaday kaasi fi dunyaa adduunka dhexdiisa khisyun dulli wanudiiquhu waan dhadhansiinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana cadaab alxariiqi gubi cadaabka wax gubayo ayaanu dhadhansiinaynaa dalika kaagaasi xaasilun mid xasilayo waayo oo isaga ku dhacayo ama waaqicun calayhi korkiisa mid ku dhacayo waayo bimaa qadamad bisababi maa kii sababkii qadamad ay hormarisay yadaaka labadaada gacmood ay hormarsatay wa ana allaha alle laysa ma ahaanin bidallaamin mid dulminayo lilcabiidi addoommada haaniya cidfihi marka waa yuqaalu hanaytu shaya idaa xanaytahu shayga markaad laabto cifihina cidfiguna marka waxaa weeyaan dhinaca waay jaanibka marka haaniya cifihi qataado kale wuxuu leeyahay laawiyan cunuqahu marka wax loo sheego oo xaqa loo sheego qoortiisuu sidaa dhahaya qofkii xaqa u sheegayay buu ka dadbayaa qoorta waana foorarinayaa isaga oo markaa yacni mustakbiran isagoo isweynaysiinayo oo xaqa ka santaagaya marka haaniya cifihi dhinaciisa xaal uu yahay midkii foorarinayo oo laabayo muxuu u laabayaana kibir dartiisa liyudila inuu dhumiyo annaasa dadka can sabiilillahi ilaahay jidkiisa uu ka dhumiyo lahu waxaa u sugnaaday kaasi uu leeyahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun dulli wanudiiquhu waan dhadhansiinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha cadaab alxariiqi cadaabka waxgubayaan dhadhansiinaynaa dalika kaagaasi waaqicun caleyhi mid ku dhacaya waay qofka sidaa tilmaantiisu ay tahay marka waxaana la dhahayaa bima dalika kaagaasi waaqicun calayka korkaaga mid ku dhacaya waaye nin yahow bimaa qadamad bisababi maa kii sababkiibuuna kugu dhacayaa qadamad ay hormarisay yadaaka labadaada gacmood wa ana allaaha wa biana allaha alle inuu yahay dartii baana cadaabkan uu kugu dhacay laysa bidallaamin mid dulminaya inaanu ahayn lilcabiidi addoommada dallaam marka waa amhilatu lmubaalaqa laakin laysa calaa asliha laysa calaa baabiha marka bidallaamin mid dulminaya maaha unbaa la dhahaya mid dulmi badan ma la dhahayo hadaad mid dulmi badan anfiso dulmi yaraad sugaysaa marka bidallaamin mid dulminaya maaha waay lilcabiidi addoommada ayb wa min annaasi man yacbud llaha calaa xarfin wa min annaasi dadkii man baa ka mida yacbud llaha alla caabudayo calaa xarfin qar xaal uu korkiisa ku sugan yahay yacni gow ama gees korkiisa xaal uu ku sugan yahay dhexda ugama sugnowa fa in asaaba haddii uu asiibo hu isaga uu ku dhaco khayrun khayr haddii uu asiibo uu ku dhaco idma-ana waa xasilayaa bihi bilkhayri buu ku xasilayaa ama bihi bicibaadat illaahi buu ku xasilayaa wain asaabathu hadday asiibtoy ku dhacdo fitnatun imtixaan inqalaba waa gadoomayaa calaa wajhihi hortiisa u gadoomayaa meeshii ka hor timaado ayuu aadayaa waa gaalnimadii buu ku laabanayaa khasira wou khasaaray kaasi addunyaa adduunyadii buu khasaaray waalaakhirata aakhiradiisii buu waayey dalika kaagaasi huwa isagu alkhusraanu waa khasaaro almubiinu cad aayaddu marka waxay ka warramaysaa dad reer baadiye oo intay soo islaameen ayay sanadadii hore waxay heleen wax fiican xoolihii baa u dhaldhalay oo u batay oo yacni beerihii waa u baxeen rayn rayn iyo barwaaqo markaasay yidhahdeen diintan diin fiican ba sanado kale marka waxaa ku dhacay abaar iyo shiddo iyo dhib bay timid war waxaan dhibka badan ma rabnay dhaheen waa iskaga tageen dad marka iimaanku waxaa laga cabiray marka inay meel gebi ah ay taagan yihiin gebi aho qar ah inay taagan yihiin qofka marka meel gebi ah haddii uu taagan yahay inuu dhacaa waa fududahay haddii laakiin dhaxda uu ku sugan yahay xoogaa ma xaggay xagga ma aadayo marka islaamkii bay shaki uga sugan yihiin waayo macnaha aayadda ayb marka calaa darafin min addiini bay ku sugan yihiin ama waxaa la dhahayaa calaa xarfin xaala kownihim cala inxiraafin iyagoo ku sugan qallooc waxay ka qalloocan yihiin caqiidaday ka qalloocan yihiin labadaas macnoba waa la waa lagu macneeyaa calaa xarfintana marka waa la xaaleynayaa wa min annaasi dadkii man baa ka mida yacbud ullaha alla caabudayo calaa xarfin xaala uu ku sugan yahay qar korkiisa ama calaa xarfin calan cala inxiraafin qalloocsanaan iyo inxiraaf xaal uu ku sugan yahay can ilcaqiidati ou ka leexsan yahay fa in asaabahu haddii uu asiibo uu ku dhaco isaga khayrun khayr haddii uu asiibo idma-anna waa xasilayaa ayb idma-anna bihi uu xasilayaa marka khayrkii buu ku degayaa ama idma-anna bihi bilislaami islaamkiibuu marka yacni ku xasilayaa ayb ay radiya bihi wasakana ilayhi waa ku raalli noqonaya waana ku xasila wain asaabathu haddii ay ku dhacdo fitnatun fitna hadday asiibtana inqalaba waa gadoomaya calaa wajhihi hortiisa u gadoomaya hortiisa u soconayaana marka waxay tahay gaalnimadii iyo ayuu dib ugu laabanayaa khasira dunyaa khasira wou khasaaray kaasi addunyaa addunyadii buu khasaaray waalaakhirata aakhiradii buu khasaaray dalika kaagaasi huwa isagu alkhusraanu khasaara waa almubiinu cad yadcuu min duuni illahi maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuhu dalika huwa adalaalu lbaciid yadcuu wuxuu u yeeranayaa oo u dhawaaqanayaa ama uu caabudayaa man buu u yeeranayaa ou caabudayaa yadcuu afwan yadcuu wuxuu u yeeranayaa ama uu yacni caabudayaa min duuni illaahi alla sokadiisa maa ayuu u yeeranayaa ou caabudayaa laa yaduruhu aan dhibaynin hadduu ka tago cibaadadiisa iyo wamaa shay laa yanfacuhu aan anfacaynin haddii uu caabudo dalika kaagaasi huwa isagu addalaalu baadi waayo albaciidu aada u fog yadcuu wuxuu tuugayaa uu baryayaa laman axad daruhu dhibkiisa aqrabu uu ka dhowaanshiyo badan yahay min nafcihi nafcigiisu uu ka dhowaanshiyo badan yahay wallaahi saasaa u qadaran labi'sa waxaa baas lahaaday almawlaa mawla ku yacni markaa yacni la gargaarsado ayaa baas leh walabi'sa waxaa baas leh alcashiiru alsaaxibu saaxib ayaa baas lahaaday marka alla wuxuu leeyahay yadcuu min duuni illahi alla sokadiisa wuxuu u yeeranayaa ducadan waa ducaa istigaathatin sida culimo badan ay yidhaahdeen maa ayuu u yeeranayaa alla sokadiisa laa yaduruhu aan dhibaynin iyo wamaa shay laa yanfacuhu aan anfacaynin yacni hadday ka tagaan cibaadadiisana ma dhibaayo hadday yani caabudaanna waxama anfacayo dalika kaagaasi huwa isagu dalaalu baadi waayo albaciidu aada u fog yadcuu laman daruhu aqrabu min nafcihi aayad aada u ishkaal badan waa xagga icraabta owjuh badanna waa ku jirtaa laamtaanaana keenayso oo ay a-imadu isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen laamtu waa iska zaa-ido waa silo macnuhuna wuxuu noqonayaa sa haddaan u dhigno yadcuu wuxuu u yeeranayaa man buu u yeeranayaa daruhu dhibkiisa aqrabu min nafcihi nafcigiisu ka dhow yahay inuu wax dhibaa ka dhow inuu wax anfaco taas waa macnu ayib qaar marka sidaa bay yidhaahdeenoo waa zaa'ida ibnu mascuudna sidaabuuba u akriyey ayb waqiila waxaa kaloo la yidhi yadcuu bimacnaa yaquulu yadcuuda waxaa la dimnisiinayaa bimacnaa yaquulu khabarkuna markaasi waa maxduuf sidan buu noqonayaa marka yadcuu ay yaquulu wuxuu dhahayaa laman axad daruhu dhibkiisa aqrabu uu yacnii ka nafci uu ka dhowaanshiyo badan yahay min nafcihi nafcigiisa uu ka dhowaanshiyo badan yahaybu wuxuu dhahayaa huwa ilaahun waa macbuudkaas la caabudo haddaan yadcuu yaquulu aan dimni siino marka waxay noqonaysaa laamku waa iska laamu ibtidaa mantaanna waa sila sila yani ismu mawsuul daruhu aqrabu min nafcihi jumlada ahna silat lmawsuul laa maxala laha min alciraab waaye markaa yacni yaquuluda marka maquulu qowlkii aaway huwa ilaahun weeyaan waa lasoo qadaraa marka maquulu qowlka waxaa kaloo la yidhi yadcuu laman daruhu aqrabu min nafcihi yadcuu yadcuudan marka tii hore unbay iska xoojinaysaayo tawkiid waaye yadcuu tawii tawkiidkuna de ficil ficil yacni in lagu celiyo ataaka ataaka oo kale tii la dhihi jiray waa naxwada ataaka ataaka ataakada dambe marka waa iska tawkiid soo maha yadcuudan marka sideedaba waa tawkiid marka ayb markaasaa marka middan dambe marka ta horaa la yskaga gaabsado middan dambena waa iska markaa tawkiid bay noqonaysaa ayb waxyaabahaas oo dhan marka waa la sheegay wallaahi baa markaa la qadaraa jumladana saa dambe saas ayay marka jawaabulqasam ay u noqonaysaa tan dambe icraabaha faraha badan baa ku jira marka yadcuu ay yaquulu wuxuu dhahayaa laman axad daruhu dhibkiisa aqrabu uu ka dhowaanshiyo badan yahay min nafcihi anficiisa uu ka dhow yahay buu dhahayaa huwa ilaahun waa macbuud ayuu dhahayaa meeshaan marka laman daruhu aqrabu min nafcihi ishkaal tafsiiri ana waa ku jiraa ishkaalka tafsiiriga wuxuu yahay laman daruhu aqrabu min nafcihi waxaa la caabudaa waa laba nooc dad nool oo iyagu yidhi hana la caabudo sida fircawn haddii iyaga loo jeedo wax ishkaala ma leh leanna fircawn qofkii caabudo wax un waa siinaya xoogaa adduunyadiisa wax waa kasii siinaya laakiin dhibka uu ku hayaa ka badan soo maha nafciga yarkaa marka laman daruhu wuxuu caabudayaa marka qof dhibkiisu nafcigiisu ka badan yahay ilaa dhibkiisu waa dhib yacni aakhira naar loogu waarayo marka inaad aakhira naar ku waarta dhibka abaa ka weyn soo maha nafciga yarkaa uu ku siinayo meeshaas waa meel waxaa la caabudayaa laakiin dhagax iyo mabaadi hadday yihiin ka waran se la yeela iyada dhagaxaani isaga miyaa wax nafciyaba leh sidiisa haba yaraadee male wax nafciya marka haddii uunan nafci lahayn sidee loo yiri laman daruhu aqrabu min nafcihi dhibkiisa nafcigiisa ka yaa yaa yaa ka dhawaanshiyo badan nooc nafci ah baa loo sugay ee sanam maa nafci leh sanamku ma nafci buu leeyahay meeshaas marka culimada marka waxay ku jawaabeen qur-aanku luqa carabiya uu kusoo degay calaa caadati alcarab ayaana hadda hadalkan uu ku socdaa fa inahum yaquuluuna carabtu waxay dhahaan limaa laa yakuunu aslan wax aan dhacaynin markay rabaan inay sheegaan ayay waxay yidhaahdaan hada baciidun wax fog waay arrintan waa fogtahay macnaha wax dhacaya maahan bay ka wadaan ka qowlihi tacaala dalika rajcun baciid arrintaasi waa soo noqosho aada u fog ma dhacaysay ka wadaan calaa macnaa anahu laa marka haddaan sidaa ku wadna macnuhu wuxuu noqonayaa aqrabu min nafcihi marka laleey ay laa nafca fiihi aslan wax nafciya kuma jiro waa fogya hadan laleeyahayna waxay un iska tahay marka yacni waxaan dhacaynin marnaba yaa laga wadaa ayb shayga marka wax laga filanayo waxaana aynan dhacaynin ayaa waxaa la yidhaha waxa laga filanayo inay inaynan dhacaynin baa ka badan ama ka yacni ka yani waxaa laga filanaya inay dhacaan baa yar ayb oo ka yar inaynan dhicin marka waxaan ma jiraan unbay ka wadaan calaa kullin ayb meeshaa marka su-aalahaas baa ku jira ishkaalkaasna jawaabtiisu waa sidaas labisa waxaa baas leh almawlaa baa baas leh mid markaa yacnii la gargaarsado ayaa baas leh walabisa waxaa baas leh alcashiiru saaxib ayaa baas leh ama qaraabo ayaa baas leh ayb meeshaasna marka nimankan shiicada la yidhaahdo tafsiir aada u qaldan ayay aayaddan saaraan waxayna yidhaahdaan labisa almawlaa walabisa alcashiir cashiirku waa qaraabada dabcan marka walabisa alcashiiru qaraabaa baas leh waxaa loo jeedaa bay leeyihiin cabaas bnu cabdilmualib nebiga adeerkiisa salawaat ullahi wasalaamu calayh nebiga laba adeer bau lahaa sow maaha oo islaamtay adeeradii dhanbana xamze iyo cabaasaa islaamay soo maaha iyaga marka kuwii islaamay bay ku dhagan yihiin nacam kuwii gaalada ahaa wax ay ka sheegayaan male nacam waa duul marka dulloobay wax diin u nisbo sheegto iyaga ka liitana male kuwaas nacam khadalahum allahu tacaala marka nebiga adeerkii rumeeyey weliba cabaasu bnu cabdilmualib ayaa aayaddan laga wadaa bay leeyihiin labisa almawlaa baa baas leh walabisa waxaa baas leh alcashiiru qaraabo qaraabadaa marka cabaas baa laga wadaa bay dheh cabaasna de nebiga adeerkii buu ahaa waana ixtiraami jiray rasuulka saxaabi buu ahaa islaamnimou ku dhintay saxaabadana way weyney jireen limakaanatihi min annabiy sala lla ly slam waa kii cumar radia allahu canhu markii abaarta ay dhacday yidhi ilaahu annaga markii nebigaagu ou noolaa isagaan ku tawasuli jirnay isagaan noo ducey jiray markaasuu yidhi cabaasow istaag adiga noo duceey xagga yacni da-dii iyo qaraabanimadii nebiga ou la ahaa iyo saxaabinimada iyo waxyaabahaas buu cumar ku weyneynayaa marka iyaga marka kuwa muslimayay necab yihiin kuwa gaaladaana afkooda oo ka nabad galeen bal waxaa la yaab leh waxay yidhaahdaan abu aalib muslimnimow ku dhintay qabaanba iyaga nacam qur-aankana marka in allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahima wa aala cimraana abu aalibaa laga wadaa bay dhaheen cimraan isagaa magaciisa la dhahaa abu aalibna cabdimanaafaa la dhihi jiraye lama dhihi jirin waxaas magacaas nacam waa qoom marka hadday naqli keen maagaana beenlowyaal ah haddii caqli ku hadal ay maagaana wax caqli ka fog bay la imaanayaan oo kuwii gaalada ka nabadgelaya kuwii muuminiintaa bay durayaan dadkaasi marka xaqiiqatan culimadii hore aragtidoodu aaday u dheerayd ibnu xasmi baan filayaa iyo yaa qolo waxay kula doodeen mas'alo gaalo ah markaasaa gaaladii waxay tiraa yidhaahdeen idinku waxaad qabtaan sidaan iyo sidaan yaa qaba buu yidhi sidaa markaasay shiicada sheegeen waa muslimiin idinkay idinku tirsan yihiin sidaas bay qabaan markaasuu wuxuu yidhi ibnu xasmi haa-ulaa'i laysuu calaa diininaa kuwaan wuxuu yidhi innaga diinkeenna kuma taagna diinkeenna innaga qur-aankaas waayo qur-aankiina waa durayaan iyaga xadiidkaas nebiga laga warinayo waayo asxaabtiina waa caynayaan gaalnimaay ku sheegayaan yani marka waxa qur-aanka ku yaala iyo waxaa xadiidka ku yaal ayaad igula doodi kartaayood wax ka keeni kartaaye qolo iyagu habawday miyaa markaa miyaad yani islaamkii u nisbeynaysaa markaasaad iyaga ka dhigaysaa inay islaamkii ka tarjamayaan xaqan marka yani warkaa wuu asiibay hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed